qoysaskaanoo degan kaamka dayax ee xaafadda howlwadaaga ee magaalada beledweyne ayaa waxaa haysta xaalado nolol xumo oo isbiirsaday iyagoon haysan wax ay ku afuraan xilli lagu guda jiro bisha barakaysan ee rabadaan dadka ku nool kaamka dayax ayaa u badan haween iyo carruur aan shaqaysan karin si ay u helaan wax ay ku afuraan qaar ka mid a dadka kaamka degan oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyey duruufaha nololeed oo haysta waxa ayna codsadeen in afurin loo sameeyo inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee rabadaanka magaceyda mari cali aadan anigoo ka hadlaya kaamka dayax siigaalow waxaan u baahannahay bishaas ramadaanka hadduu ilaahay yidhaaha anfurin waan u baahannahay hooyla-aan waan na haysaa waxaan xirana waa rabnaa waxaan ku iidaysi waa rabnaa hadduu alla idmo biyaha hataa ma haysano oo waxaan u doonanaa siigaalowgaas wadadaasaan u doonanaa ilmaha wax walba ina noogula qabto hadduu ilaahay yidhaha wax soo dhiiba ilaahay niga soo qada annagana meeshaan u fadhin inuu ilaahay na soo geersiiya waa u baahannahay wax walba wax walba inaa aqoon noola sameeya inaa hooy noola sameeya wax walba noola keeno oo dhibaataysannahay waa soomannahay afur waa u baahannahay ilaahay idankiis daawo waa loo baahan yahay xanuun baa iska jiraa biyo la-aan waa jirtaa biyii baa naga fog yihiin biyina noola keenan waa rabnaa waana la sooman yahay maxaan rabnaa mida kaleentana sidii maaragtay biyobaxadii laaga soo baxay dadka waa iska tabalaysan yahay xanuumana waa iska jiraa ilaahay in naga dul qaado sisiyeelyaali waxaasna waa rabnaa cuntona waa rabnaa afurna waa rabnaa wax kasta waa u baahannahay biyihina waa naga fog yihiin biyihii qaraar ay noqdeen biyo maxaan rabnaa oo maaragtay dadka markii sooman yahay biyo oo maaragtay qaraarkaasiito oo calooshiisa wax saameyna la rabaa daruufaha na haasto waxaan xiranno waxaan cunno waxaan guryo oo hoyin ka dhiganno waxa ilmaha wax noogu bartaan waxaasa beriga dhibaatadaasa na haysato ina beriga nanoo siiyaan rabnaa raaxa maxamed xaaji kaamka danyax siigaalow baahi aad u fara badan baa na haysaa biibaxo baahi gaaji wax oonu qaban ma laho waxaanu dhibaato waxaanu dhibaataysnayn ma laho wax kasta waa u baahanay wax kastaa cunsanayna cunguri guri aan ku hooyino hooygii waxaan cunno waxaan xiranno waxaan u baahnayn male waxaas ilaahay naaga soo qaado haddaas ilaahay yiraahdo waan u baahannahay haddaas ilaahay yiraahdo waa ka jirtaa wax aad nin kastaba oo saameeyaan waa jirtaa guri la-aan waa jirtaa guryihii biyo baxada laba mar inay noo soo gashay naga dumisay haddaas ilaahay yiraahdo waa rabnaa wax cunno waa rabnaa haddaas ilaahay yiraahdo ilmaha waa haysaa daruuf oo haddaas ilaahay yiraahdo nafaqa darro nafaqa waa u baahanna wax kasta noona qabto u baahanna dhibaato waana haysaa alxamdulillah rabbil caalamiin shukri marka haddaas ilaahay yiraahdo wax kasta inana soo gaaraan ilaa aan ka codsanaynaa qoysaskan danyartaa ee degan kaam dayax ayaa markii horeba la daalaadhacayay duruufo kala duwan waxayna haatan oo lagu guda jiro bisha barakaysan ee rabadaan ay wajahayaan xaalada adag oo dhanka nolosha ah